Shirkadda Hadafa Technology ee madal casri oo ka shaqeysa horumarinta tiknoolajiyada iyo xalalka dhijitaalka ee bulshada ayaa baydhabo dahafuriya kaasi oo hirgelinaya dhalinyaro deegaanka walxan barataya munaasabad iyo waliba ku qeyb galaya madax ku tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada iyo qeybo shir duwan ee bulshada iyadoona meelasay la kabandhigaya adeegyada cusub oo dhinaca tiknoolajiyada ee laga talagalay kobcinta ganacsiga walbarashada iyo isgaarsiinta guud ahaan dalka maamulaha hadafa technology iyo ku warbiya iyo daboolan baahiyaadka tiknoolajiya oo meelun ya ku helo qoran kaamiro iyo moobeelada casriga haddii ana bahda hadaf technology geekinaynu ka hirgelina magaalada baydhabo qeyb kumida lakagadaw alaabaha tiknolojiyada noocyadu iyo leeyin nooc waliba haddii kombyuutarada inagada haddii kaamarooyinkii sida cc kaamarada ee kaamarooyinka caadiga eh ma rajeene magaalada insha allah walbadanoo markaas lanka baahanaay adeegoo banaanka landoono jaray inay sheegna wali kala dhiman walbadanoo hadda magaaladan yaalna nahayna marka insha allah ma rajeena reer beedhow in iyadan indhawayta waxaana ku mid ee madaxda iyo bulshada qeybasha shirduban oo ku qeyb galena dahfurka hadafa tiknolojiya dhalinyaraduna ka dhiirigeliyana iyo deegaanshoyo ka hirgeliyana fikiro cusub oo bulshada aan baahanta waxyaalaha lanbaahan yahaan camal eh ma ee keliya mayleerayso lanko oo buskud zoonago usulayka gadaaya adiina dinijay buskud leh ka furtay walaasi camal fikir ma eh walsho shaldubun inay la sheeno ganacsiga la horumari iyo eed muhiiman eh iyadana dhiirigeliyaan wal allah wali maamulkiiyo aan ku baahan yihiin documentationka shaqiyada wal kasta na diyaaraan ayna inuuna fududayna weliba meeleeraas maadaama hal abuuryaal iin una dahafurshaysuna roogna hadaf technology dadkii aas aasi in fikiri runtii eeda qiima an layin maywaali dhallinyaro iska tallati hal abuurna muujiyeen runtii may mudanyina inay la garab suroma anoo kaadalaa u magaca bahda walbarashada insha allahu tacaala dhallinyaradaas may rajeen inuuna garab surogno biidin illaahi tacaala marka eedanan ammaanana eedanan dhiirigeliyaan waa horumar maybol haka ziyaadi magaalada waana ka mahadsanyin in mar walba dhallinyaro saasan surunta gaar ahaan dhallinyaradan hadaf technology mahadsanyiga lena insha allah runaantii may dheero kornay arrintin waa arrin eed iyo eed maylarays farxadii angle oo baahi maylarays in la helo technology oo casriyaysan oo goobo lunkoyo in la ka helo waa baahi eed lanka qabiya hayti magaalada mayba dareemahay waxyaabo magaalada yaalna inay hadanta ka helnay sida bodikaska iyo dhammaan maylarays iphonadii dambeeyeen tiknolojiyada oo horumar eh oo deegaanada maylaray gobolada dalka horumareen oo qayb kumid ahay dalkan soomaali ini baydhabo la sheeno oo waana hirgeliyday hadaf technology wali erag korne waa horumarka deegaanka qayb kumida yow waa runtii ini teknolojiyada waxyaabaha lambada dhinaca kombyuutarka kaamera cc tvg ama cc kaamera oo kale ayo no ini lagu helo doonayaan inshaan walba technology ah dhalinyarada mayba kala talaya intii deegaansho maalgaladan markaasayti infiiran intii hay-ad besa ku shaqeeyan ama wal oo markaasayti qof gacantiis ku sugaayeen dhalinyaradan oo kale oo magaaladana mayba ka dhiirigelyani kala talayaane intii mayla erhaay dhalinyarada dhiirigeliyan oo markaasayti ganacsiga furuden magaalada baydhabo sanadoogiya dambuya waliba ha ka badaya dhalinyaraha nasayti oo lagooyayana fikir cusub oo bulshada deegaanka ayaa anbaahanyiga